إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah nin ka mid ah ergadii soo dhistay baarlamaanka federaalka ah islamarkaana sixiro u ahaa ayaa xalay lagu dilay magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay qaadeen weeraro kala duwan oo ka dhana shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo qaar ka mid ah ciidamada maamulada la shaqeeya nin ka tirsanaa madaxda maamulka puntland ee magaalada gaalkacyo ayaa xalay lagu dhaawacay gudaha magaaladaas kalimaadka taxanaha ee uu jeedinayo sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan ayaa xalay waxaa lagu soo qaatay muxaadaro ka hadlaysa in adduunka laga saahido dowro ku saabsaneed cudurka corona ayaa waxaa loo qabtay howlwadeennada caafimaadka ee degmada saakow ee walaayada jubbooyinka mid ka mid a injineerada ka shaqeeya korontada ayaa waxa uu ka hadlay khatarta lagala kulmo korontada xilliyada roobabku ay da-ayaan dad badan ayaa ku dhintay dagaallo ka dhacay gobolka amxaarada ee waddanka etoobiya ciidamada waddanka jaad ayaa waxay bilaabeen inay dib ugu noqdaan waddankooda iyada oo macron oo ah madaxweynaha faransiiskana uu sheegay inaanay ogolaa doonin qalqalgelinta ammaanka jaad intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن nin ka mid ah ergadii soo dhistay baarlamaanka federaalka ah ayaa xalay waxaa lagu dilay magaalada muqdisho cabdulaahi ciise hilowle oo ka tirsanaa ergadii baarlamaanka federaalka soo dhistay gaar ahaana qaybta ka timid ay dhanka hirshabeelle ayaa waxaa sidoo kale uu ahaa nin saaxir ah waxaana xalay rag hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku dileen degmada kaaraan ee magaalada muqdisho horey magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale waxaa loogu dilay xubno badan oo ka mid ahaa kuwii baarlamaanka federaalka soo dhisay geesta kale ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay waxa ay fuliyeen weeraro kala duwan oo ka dhana ciidamada shisheeye iyo qaar ka mid a maamulada la shaqeeya laba saldhig oo ciidamada etoobiya ay uga sugan yihiin magaalada xudur iyo saldhig ay leeyihiin ciidamada maamulka koonfur galbeed ee halkaasi ku sugan ayaa xalay waxaa lagu qaaday weeraro sidoo kale waxaa la weeraray ciidamada ku sugan kontaroolka makunda ee duleedka magaalada baydhabo weeraradaasi safka ballaarana ayaa waxay ahaayeen kuwo aada loo qorsheeyey waxaana ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay dhufaysyada la kor istaageen rasaasta darandooriga u dhacda dhanka wilaayada jubbooyinkana ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay weerareen ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka cabdalla biroole weerarkaasi lamid ah ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka qooqaani ee isla jubbada hoose filiisimaha ciidamada kenya ay halkaasi ku leeyihiin ayaa laga maqlayay diryaanka hubka la isweydaarsanayay geesta kale gobolka shabeellaha hoose asigana xalay waxaa ka dhacay dagaallo ay qaadeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin dagaaladaasi waxay ka dhanahayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah dagaaladaasi waxay ka dhanahayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah waxayna ka dhaceen degmooyinka janaale iyo afgooye hubka noocyadiisa kala duwan ayaa halkaa la isku weydaarsaday magaalada gaalkacyo xalay waxaa lagu dhaawacay guddoomiyihii xaafadda garsoor ee dhanka puntland ninkan ayaa waxaa la yidhahdaa cusmaan cabdi aadan ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dhaawac u geysta ninkaas dhanka waqooyiga gaalkacyo horey marar badan waxaa loogu dilay xubno ka tirsana maamulka puntland iyadoo kuwo kalena loogu dhaawacay maamulka puntland iyo kan galmudug ee jooga magaalada gaalkacyo ayaa ciidamadooda heegan buuxa geliyey waxaanay horey u sheegeen inay ka hortegayaan howlgallada xarakada shabaabul mujaahidiin laakiinse shaqada ciidamada mujaahidiinta ayaa weli sii socotaa kalimaadka taxanaha ee uu jeedinayo sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka tirsan mas-uuliyiinta xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxaa lagu soo qaatay muxaadaro ka hadlaysa in adduunka laga saahido haashim cabdinaasir ayaa warkan faahfaahinaya
جميل يا ديار بأن تسامى بناتك بالدروس النافعة waa qaybta sideedaad muxaadaraad taxana ah oo u jeedinayo sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka mid a mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo looga hadlayo tilmaamaha gabadha muslimadda ah iyo kaalinta ay ku leedahay dacwada iyo jihaadka xalqadan ay baahisay moosasada alkataa'ib ayuu shiiqu kusoo gudbinayaa muhiimadda ay leedahay in haweenayda muslimadda ah ay ka saahido adduunyada uga horrayn shiiqa ayaa soo gudbinaya qise cajiib ah oo uu wareeyey imaamu muslim isla markaana ku saabsan nin usoo martiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaan rabaa inaan si kooban u dulmarno insha allah qiso cajiib ah oo uu warinayo imaam muslim qisadaasoo ah in maalin maalmaha ka mid ee nebiga sala allahu caleyh wasalam uu u yimid nin sabool ah oo sadaqo codsanaya nebiguna sala allahu calayhi wasalam sidii caadadiisa ahayd ayaa wuxuu fariin u diray mid ka mid a xaasaskiisii inay keento wixii dheef oo guriga yaalla si loo siiyo ninkan faqiirka ah waxayna xaaskii nebiga sala allahu caleyh wasalam ku soo jawaabtay waaladii bacadaka bilxaqi maa cindii ilaa maa waxaan ku dhaartay allihii xaqa kula soo diray biyo mooye wax kale iima yaallo kadib wuxuu u cidiray mid ka mid ah xaasaskiisii kale bal haddii wax uun laga helaayo ayadiina waxay ku soo jawaabtay sidii oo kale biyo mooye wax kale guriga ma yaallo haddana mid kale ayuu isla fariintii u diray sidii ay iyadana ku soo jawaabtay ilaa dhammaan xaasaskii nebiga sal allahu aleyh wasalam ay ku dhaarteen inaysan wax dab ah guriga ka shidnayn markuu nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam dhammaan guryaha xaasaskiisii ka waaya wax la quuto ayuu nabigu sal allahu caleyh wasalam saxaabadiisii ku yidhi man yudiifu hada alleyla raximahullah yaa caawa ninkan marti soora allah u naxariistee sidoo kale shiiqa oo ka sii hadlaya qasada ayaa soo gudbinaya arrin ku dayasho mudan oo uu sameeyey saxaabi ka mid a raggii la joogay nabiga sala allahu calayhi wasalam faqaama rajulun min alansaar waxaa istaagay nin ka mid a ansaarta wuxuuna geeyey gurigiisii wuxuuna xaaskiisii ku yidhi hal cindaka shay-un miyaad haysaa wax la quuto waxayna ugu jawaabtay cunto aan carruurta ugu talagalay mooye wax kale ma haayo ninkeedii wuxuu ku yidhi waxaad carruurta ugu talagashay u soo diyaari ninkan martida inoo ah wuxuuna kula dardaarmay inay faynuusta guriga demiso carruurtana mashquuliso markii cashada loo keenay ninkii martida ahaa ayaa ninkii iyo xaaskiisii iyo carruurtiisii iska dhigeen dad cashaynaya habeenkiina sidaas ayay ku qadeen waagii markuu baryey ayay nebiga sala allahu calayhi wasalam u yimaadeen nebiguna wuxuu ku yidhi qad cajiba allaahu min shaniicikuma bidayfikum alleyla wuxuu allah la yaabay sidaad xalay u soorteen martidii idinla joogtay kadibna waxaa soo degatay qowlkii allah uu ku ammaanaya ansaarta wayu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum almuflixuun intaas kadib sheekh mahad warsame ayaa sharaxaya faa'iidooyinka lagala dhex baxayo qisada isagoona dardaaranno muhiim ah u jeediyey gabdhaha muslimaadka ah haddaba fawaa'idda lagala dhex baxayo qisadan waxaa ka mid ah suhdiga iyo sida nebiga sal alla aleh wasalam iyo xaasaskiisii ay ku qanacsanaayeen noloshay haysteen iyo siday ugu sabri jireen gaajada iyo waxla-aanta caaisha radiallaahu canha waxaa laga wariyey inay tiri waxaa ina soo mari jirtay laba bil oo xidhiir ah oo aan guryaha nebiga sal alla aleh wasalam dab laga shidin hadday dunidu qiimo leedahay nebiga iyo asxaabtiisa iyo dadka saalixiinta ah lagama qadiyeen waxaan kaloo ka baranaynaa qisadan in gabadha muslimadda ah ay ninkeeda ugu sabarto xiriiriga dhanka maciisada ah iyo inaysan ku kalifin wuxuusan awoodin qaan iyo deyn joogtaana aysan gelinin waxaan qisadan ka baranaynaa in qofka muslimka uu raalli ku noqdo arsaaqda allah siiyey kuna shukriyo uusanan u hanqaltaagin dad kale wixii gacantooda ku jira waxaa suurtagal ah in nafta iyo shayddaanka ay gabadha ugu sheekeeyaan inaysan haysanin biil ku filan ama ay dayacan tahay ilaa heer ay gaarto inay ninkeeda isku dhacaan ama ay ka dalbato inuu furo waxaa laga yaabaa in gurigii dhisnaa ay u dumiso daah ama dahab ama joodar loo geli waayo arrinkaasna ma ahan arrin sax ah waxaan qisadan ka baranaynaa fadliga ay leedahay sawjada saalixada ah iyo siday ninkeeda khayrka ugula qayb qaadanayso nebiga sala allahu caleyh wasalam ayaa mar la weydiiyey hantida ugu wanaagsan waa mideh nebiguna sal alla aleh wasalam wuxuu yidhi liyattakhid axadukum qalban shaakiran wa lisaanan daakiran wa sawjatan tuciinuhu calaa amri alaakhira nabigu sal alla aleyh wasalam wuxuu ku jawaabay midkiin ha yeeshe qalbi allah ku shukriya carab allah xusaya iyo xaas wanaagsan oo ugu kaalmaynaysa aakhiradiisa وأخلاقا وآدابا وفضلا يباهين الشموس الساطعات gabdhaha muslimaadka ah ayaa kaalin muhiima kaga jira bulshada hadday hagaagaanna wax badan ayaa ummadda u hagaagaya hadday taa bilcagsigeed noqdaanna wax badan ayaa fasahaadaya dowra ku saabsaneed cudurka korona ayaa waxaa loo qabtay howlwadeenada caafimaadka ee degmada saako ee walaayada jubbooyinka maxamed cali ayaa ka waramaya dowradan oo uu soo qabanqaabiyey maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa waxaa loo qabtay howlwadeenada caafimaadka ee degmada saakow dowrada ayaa waxay socotay muddo saddex maalmood ah iyadoona ay ku qaateen cashiro kala duwan haddaba waa kuwan qaar ka mida dadkii loo soo xiray dowrada oo ka warbixinaya waxyaabihii ay ka faa'iideen magacayga waa cabo caisha dowladda may ka qaadanay ee cudurka leerow covid nteen ama coronavirus waana may baniin socotay muddo saddex maalimood ah badanayn dad badan ku faa'iidaysadeen oo ah dadkaasoo ay dhakhaatiirta farmashioleyda degmada markaan guda galno marka cashiradii aad qaadateen maxaad nooga sheegi kartaa waxyaabihi aad qaadateen walbadankiin ku sheegi karo mayba kuma dhaha koroonaha may ogaanay calaamadooshay daaweyntiis seelanku hortage walbadana ku faa'iidaysanay boqolkiiba boqol maasha allah waxaan ka tirsanahay bahda caafimaadka khaasatan qaybaha farmashiyaha halkan waxaan ku qaadanay dowro saddex beri ama socotay oo aada u qiimo badan dowradaas oo ku saabsaneed cudurkan hadda dunida saameynta ba-an ku haya loo yaqaana coronavirus dowradaas waxyaabahan ka faa-iidnay waxaa ka mid ah kow sida uu ku faafo cudurka waxaa laba ah sidaa ay u kala qaadi karaan dadka ama qaabka faafitaankiisa calaamadaha cudurka ayaa ka mid ah waxyaabahan ku qaadanay sidoo kale qaar ka mida dadka qaatay dowradan ayaa iyagana dhankooda ka waramay waxyaabihii ay dowrada ka faa-iideen muddo ayay socotay maarta dowradu saddex maalmood ayay socotay waxyaabaha looga hadlaayana aada ayay u fara badnaayeen asalna waxaa u ahaa coronavirus oo ah cudurka hadda maanta dunida aadka u saameeyey ama saameynta adag ku yeeshay inkastoo hordhac fara badanna loo sameeyey oo cuduro ay coronavirusku ka mid yihiin oo hore u jiri jiray oo sares la dhaho iyo kuwo meres la dhahaa ay jiraan oo ay hore adduunyada u soo mareen calaamadooshay may kumid ah qaandho ciidan kuleel may kumid ah qufa may kumid ah riraxyo iyo walilamada waa gartay wax ka hortaga ah oo la idiin sheegay ma jira waa jirtaa waxaa ka mid ah qofka hadduu ilaahi subxaanah watacaala uu megangalo adkaarta ilaahi subxaanah watacaala uu badiyo ilaahi subxaana watacaala uu ka ilaalin karaa marka waa ka hortagiisa qaab kale oo maaragtaa eh nadaafada guud iyo maaragtaa mida gaar in lagu deedaalo waxay ka mid tahay brefeshingiisa ama ka hortagiisa cudurka coronavirus ayaa dhibaato badan ku haya caalamka waxaana tirada guud dadka uu ku dhacay cudurkan ee adduunka ay maraysaa boqol afartan iyo lix milyan sideed boqol toddobaatan iyo laba kun saddex boqol soddon iyo afar ruux halka ay u dhinteen dad gaaraya saddex milyan boqol iyo toddoba kun boqol labaatan iyo sagaal ruux mid ka mid a injineerada ka shaqeeya korontada ayaa waxa uu ka hadlay khatarta lagala kulmo korontada xilliyada ay robabku da-ayaan sida maxamed ciise warkan ku faahfaahinayo mustaf aadan xasan oo loo yaqaano injineer wiish ayaa ka hadlay khatarta ay leedahay guud ahaan korontada ayna ugu daran tahay xilliyada roobka da-aya injineer wiish ayaa soo gudbiyey macluumaad ku aadan sida loola tacaamulayo ama loo wajahayo marka ay qof koronto qabato isagoo soo jeediyey talooyin ku aadan korontada wuxuu sharaxaad ka bixiyey haddii qof koronto ku dhegto tallaabada ugu horreysa oo aad ku dhaqaaqayso wuxuu tilmaamay in aad ugu horreyn soo demiso furaha guud ee laga maamulo korontada korontada macnaha waxa waaye waa aalad loo baahan yahay waay oo aan halis ah marka siyaabaha oo korontada hadda macnaha darad macnaha qofa macnaha ilaaha amarkiiskiisa imaaday uu baxay oo markii korontada oo saas ay wax u qabatay oo arkaan macnaha swiij kale inay iska soo damiyaan laakiin waxaa la sameeyaa fal iidaaba gacanta lala galay oo hoolo kale aan muhiim ah ay gacanta la galeen marka waxaa la rabaa qofka bani-aadinka markii oo qalad ku dhaca qaladki meeshii oo kaga noqon lahaa waxaa waaye swiijka waay korontada haddii oo dadweynaha waxaan u sheegaya ay dad qabato ama maase ay dareemaan waxaan ka codsanaya inay iska damiyaan swiijka keliya ah kan oo saacadda macnaha agtiisa waay oo cadka weyn kaas haddii hal mar oo korontada qof qabsato oo la damiyo qofka haddii haysata waa sii deyne sidoo kale waxa uu ka digay haddii qof ay koronto qabato gargaarka aad u fidinayso inaysan noqon qofka korontada ku dheggan aad qabato wuxuuna tilmaamay in naftaada halis gelayso ayna tahay in iswiijka aad soo demiso haddii oo qofka korontada haysato aad qabsato qofkii waxaa ka sii daran adigii oo qabsatay kaa sii daran qofkaas waxaa laga yaabaa inuu badbaado micnaha attractive ayay samaynaysaa attractifkaas macnaa waxaa waaye qofkii oo haysatay adaybu tilaal noqonaa adi qof adigoo aan soo bixin kaas ma baxaay marka waxaan dadka aan u sheegayaa qof haddii koronto qabsato inaysan qabsanin ayay qofka kale ay dareemaan swiijkas inay soo damiyaan laakiin haddii adi qofkii korontada haysata aad sii qabato adayba kusii qabsane qofkii haddii oo koronto haysato aad aragto intaad macnaha hooyada ha ahaata ama walaal ka ahaado ha isdhihin hooyadaa macnaha gacanta ka qabo aabbaha gacanta ka qabo ha isdhihin orod adiga isla markii swiijka dami ninkii waa badbaadaa adigna waa badbaadaysaa injineerka ayaa ugu dambeyn sheegay inay daran tahay korontada xilliyada roobka da-aya ayna ka fogaadaan dadka baalaha korontada isagoo soo jeediyey talo ah in qofka marka koronto la tacaamulayo ay tahay inuu kabo xiran yahay sideeda waxaa ugu sii daran markii aad kobo la-aan aad tahay dacas haddaad wadatid macnaha waa ku tuuri kartaa le laakiin haddii aadan dacas wadanin waxaa isku darsamaya faaskii iyo nootirkii oo dhulka ka dhalanayo aa isku qabsanaya sidaasaad ku baxay adiga kobo aan musmaaba aan ku jirin waa badbaadadeeda waa iska fiican tahay nootirka kuma soo gudbinayaan roobku markuu da-ayaa ka sii daran ilan waxaa laga yaabaa baalahaas inuu nootir fiiqan yahay u haysto nootirkii iyo faaskii labada waa isku darsamayaan waxay samaynayaan attractive oo xiriirin ay samaynayaan labadaba adiga isma ogid marka biyihii aad dhex galaysa biyaha naftigeedaaba ku qabanaya oo baalaha laakiin geed haddii tahay waxaa lagu yaabaa geedkaas inuu asiga oo ku tuuro le ilan faaskii le waay wuu ku tuuraa bis eh asiga hal lug laakiin labada lug haddaa isku kaa qabato waa u dhammaatay bis waa korontada ayaa ah aalad loo baahan yahay khatarteedana leh waxaa ku habboon bulshada inay ka fooga jignaadaan caruurtana ka ilaaliyaan siiba xilliyada roobka dad ayaa ku dhintay dagaallo ka dhacay gobolka amxaarada ee waddanka etoobiya maxamed daahir calisow ayaa warkan inoo haya
dagaallo xoog leh oo u dhexeeya qabaa'ilaad iska soo horjeeda ayaa ka dhacay gobolka amxaara ee dhaca galbeedka itoobiya kuwaas oo sababay dhimashada dad aad u badan iyo barakaca kumanaan ruux gudoomiyaha dowladda ugu magacaban gobolka ay wax ka dhaceen ayaa wakaaladda wararka faransiiska ee a f b u sheegay in laba boqol oo ruux lagu dilay dagaallo dib kaga qarxay gobolka amxaarada qiyaastii ugu dambaysay ee aan samaynay waxa ay gaartay laba boqol oo dhimasho ah ayuu yidhi gudoomiyaha isagoo tilmaamay in tiradaasi ay u xaqiijiyeen qaar ka mid a dadkii ka barakacay gobolka waxa uu xusay in dad ka badan laba boqol iyo konton kun oo ruux ay ku barakaceen rabshadaha ka socda gobolka iyadoona in ka badan toddobaatan iyo shan kun oo ruux ay ka barakaceen gobolka oramada qolaal ka mid a dadka deegaanka ayaa banaanbaxyo ka dhigay magaalooyin dhowr ah oo ku yaala gobolka amxaarada iyagoona cambaariyey rabshadaha ka dhacay mandiqada showa oo dhacda waqooyiga itoobiya maamulka xabashida itoobiya ee abiy axmed ayaa ku dhawaaqay in xaalad deg deg ah lagu soo rogay saddex magaalo oo ku yaala gobolka amxaarada kadib shaqaaqooyinkii ugu xumaa oo ka dhacay halkaasi maalmihii ugu dambeeyey qowmiyadaha amxaarada iyo oramada ayaa si ba-an ugu dagaalamaya goobaha ay isku haystaan waxaana labada dhinac la sheegayaa inay adeegsanayaan hub aad u culus sida ay xaqiijinayaan dadka deegaanka oo u waramaya wakaaladaha wararka waddanka itoobiya oo in muddo ah ay ka talinayeen tigreega ayaa galay marxalad u muuqata dagaalo sokeeya oo u dhexeeya qabaa'ilada waxaana toddobaadyadii lasoo dhaafay gudaha dalkaasi kusii xoogaysanayay iskoormaadyada u dhexeeya qowmiyadaha dega waddankaasi dowladda maraykanka ayaa waxay dalbatay in dhammaan ciidamada shisheeye iyo kuwa calooshod u shaqaystayaasha ah laga saaro waddanka libiya sakriye cumar ayaa warkan faahfaahinaya haweeneydan oo u hadasha wasaaradda difaaca ee maraykanka ee baantikonka ayaa sheegtay in dowladaha duulaanka ku jooga libiya looga baahan yahay inay u hoggaansamaan heshiiska xabad joojinta ah islamarkaana ay isaga baxaan waddanka libiya waxa ay sheegtay in dhammaan ciidamada shisheeye iyo kuwa caloosheed u shaqaystayaasha ah iyo dhammaan hay-adaha ciidan ee jooga libiya looga baahan yahay inay isaga baxaan waddanka libiya sida ugu dhaqsiyaha badan waxa ay hadalkeeda ku dartay in dowladda maraykanka ay sii wadi doonto taageeridda wadahadallada siyaasadeed ee libiya iyadoona xustay in si dhab ah ay ula falgeli doonaan khatarta ka imaanaysa waxay ugu yeereen argagixisada libiya waxa ay tilmaamtay in jihaadiyiintu ay yihiin khatarta ugu weyn ee ka jirta gobolka iyadoona xustay in maraykanka iskaashi uu la leeyahay shirkadaha ku howlan la dagaalanka mujaahidiinta waxaana ay cabsi xoogan ka muujisay hanjabaada ka dhanka ah maraykanka iyo danihiisa uu ku leeyahay gobolka waxa ay carabka ku adkaysay in maraykanka uu ka soo horjeedo dhammaan dhaqdhaqaaqyada militari ee shisheeyaha ay ka wadaan libiya uuna si buuxda u dhaqangelin doono xabad joojinta lagu dhawaaqay saddex iyo labaatankii oktoobar ee sanadka labada kun iyo labaatanka oo ay ka mid ahayd in si dhaqsi ah libiya looga saaro dhammaan ciidamada shisheeye iyo kuwa caloosheed u shaqaystayaasha ah waxa ay soo hadal qaaday ciidamada ruushka ee duulaanka ku jooga libiya iyadoona xustay in faragelinta ruushka ee dagaalka libiya ay walaac xoogan ku hayso maraykanka neto iyo dhammaan danaha reer yurub ee badda militareneanka dowladda maraykanka oo tabarteedu ay sii daciifayso ayaa waxaa mawjado badan oo siyaasadeed ay kaga furan yihiin jihooyin kala duwan iyadoona hadda bilowday in ciidamadeedii ay ka soo rarto wadamadii ay duulaanka ku qaaday marka laga soo tago jihada weerarka siyaasadeed ee xagga dibadda waxaa gudaha maraykanka ka taagan musiibooyin ay weli u taagla'dahay xukuumadda washington kuwaas ay ugu wen yihiin cudurka coronavirus iyo weerarada toogashooyinka ah ee sida joogtada ah kaga dhacayo gudaha waddanka maraykanka ciidamada waddanka jaad ayaa waxay bilaabeen inay dib ugu noqdaan waddankooda iyada oo macron oo ah madaxweynaha faransiiskana uu sheegay inaanay ogolaa doonin qalqalgelinta ammaanka jaada cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya
kadib dalkii indiris ciidamada jaad ayaa bilaabay inay dib ugu noqdaan dalkooda si ay u ilaaliyaan magaalada caasimadda ah iyadoona madaxweynaha faransiiska uu sheegay inuusan cidno ka ogolaa doonin qalqalgelinta jaad wargeyska the washington bost oo soo xiganaya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda faransiiska ayaa sheegay in ciidamada jaad ee duulaanka ku jooga qaar ka mid ah waddammada dhaca galbeedka afrika ay bilaabeen inay dib ugu noqdaan waddankooda arrintan ayay sheegeen inay timid kadib duruufo amni oo soo wajahay magaalada caasimadda u ah waddankaasi kadib dalkii indiris waddankaas xukumeeyey wax ku dhow soddon sano waxaa xusid mudan in kooxaha mucaaradka ee waddanka jaad ay qalqal amni ku hayaan magaalada caasimadda ah iyagoona kaabiga ku haya magaalada waxay doonayaan inay talada ka tuuraan xukuumadda cusub ee jaad looga dhawaaqay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta afrikaanta ah ayaa ka cabsi qaba howlgalka ay hogaaminayso dowladda faransiiska ee qaybta ay ka yihiin ciidamada jaad uu soo wajihi doono culaysyo adag maadaama xukuumadda jaad ay ahayd dowladdii ugu horraysay ee ciidamo u soo dirta waddanka maali kadib dowladda faransiiska labada kun afar iyo tobankii dhanka kale madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo ka qayb galay aaska indiris oo isbuucii hore la dilay ayaa sheegay in cidna uu ka oggolaa doonin inay qalqalgeliso ammaanka waddanka jaad macron ayaa kelimad uu ka jeediyey aaska uu ku yidhi cidna uma ogolin inay haddado xasiloonnada iyo midnimada jaad maanta iyo britoona caasimadda jaad ayaa hadda waxaa ka taagan xaalad xasilooni darro ah iyadoona taangiyo la hordhigay xarunta madaxtooyada ee looga arrimiyo waddankaas warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan waa inaga intaa